halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka oo ah v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti lixda bisha ogost labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda fiidnimo waxaa idiin haya anigoo haruun macruuf iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka madasha qaranka magaalada muqdisho oo la filayo in maalinta beritaa lagu dhawaaqo in dibudhac uu ku yimid wakhtigii doorashada soomaaliya waraysi aynu la yeelanay afhayeenka madaxtooyada ayaad maqli doontaan haddii isbeddel u yimaadana waxaa isbeddelkaas u fuaan doona amaba ku dhawaaqi doona guddiga doorashada iyagoo farsamo ahaan wixii ay u arkaan uun la raaci doono laakiin ilaahi haatan waxaan kuu sheegi karaa in madashu si habsamada ay u socoto
waxaa kaloo dhegaysta doontaan ururada bulshada rayidka oo iyaguna ka digay in dibudhac doorashada ku yimaada uu keeni karo isqabaabsi madaxda dhex mara iyo weliba amniga oo khalkhalgala waxaan kaloo welwelka weyn ka qabnaa wakhtiga ay hadda madaxda ku heshiiyaan inaysan hawsha ku qaban doonin markaana waxaa dhalanaya welwel ka sii weyn oo ah amnigii muxuu noqonayaa faragelin arrimaha soomaaliya oo guracan arbay timaadaa
soomaaliya oo bisha dambe martigelin doonta shirka madaxda waddamada urur goboleedka igaad
waxaa kaloo dhegaysan doontaa dhegaystayaal barnaamijkii martida makarafoonka iyo caweyska washington balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
maxkamad ku taalla magaalada london ee waddanka ingiriiska ayaa la horkeenay wiil sagaaliyo toban jir oo asalkiisa soomaali ahaa kaasoo loo haysto eedeymo la xidhiira inuu midi ku dilay haweenay maraykan ahayd bartamaha london toddobaadkii hore isagoo dhaawacayna shan kale sida ay warisay warbaahinta waddanka ingiriiska zakariya bulxan oo haysta dhalashada waddanka norway ayaa loo haystaa dilka darlen horton oo lixdan iyo afar jir ahayd sida uu baahiyey i t n bulxan ayaa sidoo kale loo haystaa eedamo kale oo la xiriira iskuday dil ilaa iyo shan qofooda bliis hubaysan ayaa loo wacay arbacadii dolaad ahayd markii uu burhaan bilaabay inuu dad ku weeraro fagaaraha london russell booliiska ayaa sheegay inaysan weli caddayn in weerarkaasi uu la xiriiro arrimo argagixisnimo iyo in kale
hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa mucaaradka ururka s p l m ee south sudan ama koonfurta suudaanta koonfureed riyaaq mashaar ayaa soo dhoweeyey heshiiska ay gaareen hogaamiyaasha gobolka kaasoo lagu soo celinayo jegadiisii ahayd madaxweyne ku-xigeenka sida uu sheegay afhayeenka riyaak mashaar james dak shir lagu qabtay caasimadda etoobiya jimcihii ayaa madaxda gobolka ee igaad ay ku go-aamiyeen in mashaar loo soo celiyo xilkiisii iyo in ciidamo nabad ilaalina loo diro koonfurta suudaan si loo meermariyo heshiiskii nabadeed ee ay gaareen riyaaq mashaar iyo madaxweynaha wadankaasi silver kiir warbaahinta wadankaasi ayaa soo tabinaysa wasiirka arrimaha dibadda ee suudaan ibraahim kanduur uu sheegay in hogaamiyeyaasha gobolku ay ku gaareen inay ciidamo geeyaan magaalo madaxda suudaanta koonfureed ee jubba taasoo go-aankeeda ay gaari doonaan madaxda ciidamada ee gobolka dhinaca kalena riyaag mashaar ayaa wuxuu sheegay isagu uu soo dhoweynayo in xilkaasi loo soo celiyo madaxweynaha suudaan silver kiir ayaa isagu horay u bedelay riyaag mashaar waxaana uu ku bedelay ninka lagu magacaabo taban ding gaay ninka lagu magacaabo ninkaasi oo haatan sheegay inuu isagu diyaari u yahay inuu jagada ka fadhiisto kadib markii heshiis ay gaadheen madaxda gobolka xisbiga talada haya ee koonfura afrika ayaa doorashooyinka dowladaha hoose ku guuldaraystay magaalada caasimadda ee bretoria sabtidii halkaas oo noqotay guuldaradii doorasho ee ugu xumeyd ee xisbigaasi kasoo gaara magaaladaasi tan iyo xukunkii midab kala sooca kadib xisbiga mucaaradka ee isbahaysiga dimuqraadiyadda ayaa ku guulaystay doorashooyinka codadkii la tiriyay boqolkiiba afartan iyo saddex dhibic hal halka xisbiga talada haya ee a n c na uu helay boqolkiiba afartan iyo kow dhibic labo balse xisbiga a n c ee nelson mandela ayaa weli codadkii guud ahaan qaranka ku hogaaminayay konton iyo afar boqolkiiba natiijada doorashada magaalada ugu weyn ee wadankaasi ahna magaalada ganacsiga ee koonfurta africa ee johannesburg ayaa weli ayaan weli la shaacinin khubradu waxa ay sheegayaan in codbixiyaashu ay ku jahwareereen islamar ahaantaasina ay ka xaraysnaayeen shaqo la-aan baahsan iyo musuq maasuq siyaasadeed oo waddanka ka jiray
maleeshiya isbahaysato oo isugu jira carab iyo kurdiyiin ayaa la sheegay inay qabsadeen inta badan magaalada ku taalla waqooyiga siiriya ee mambej oo ay hore u haysteen maleeshiyada ururka dacish ururka fadhigiisu yahay britain ee u dooda xuquuqda dadka syriya ayaa waxay sheegeen in maleeshiyada ururka syrian democratic forces ama s d f oo isugu jira kurdiyiin iyo carab ay qabsadeen inta badan magaalada maalintii sabtidii islamarkaana haatan ay magaalada ka sifaynayaan kooxaha kusii hadhay ee ka tirsan ururka isis kooxahaasi ayaa waxay sheegeen waa mucaaradkaasi oo ay taageeraan dhinaca hawadana ka taageerayeen ciidamada maraykanka markii ay qabsanayeen magaalada waxay sheegeen in laba bilood ka hor ay ku soo duuleen magaaladaasi islamarkaana ay hareereeyeen haatanna u suurto gashay inay maleeshiyada mintidiinta ah ay ka durkiyaan mustafa baali oo ka tirsan mucaaradka kurdiyiinta ayaa wuxuu wakaaladda warka associated press u sheegay in waqti uun waqti yar uu naga xigo inta ay guud ahaan wada qabsanayaan magaaladaasi dhinaca kalena mucaaradka syriya ayaa sheegay inay jebiyeen difaacyadii ciidamada dowladda ee magaalada xalab oo ay muddo sannado ah goodoomin ku hayeen ciidamada madaxweyne bashaar alashad al asad sheegashada madaxweynaha sheegashada mucaaradka aandhehe ayaan weli la xaqiijin
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a oo si toosada kaga imaaneysa magaalada washington dhegaystayaal habeen wanaagsan hogaamiyaasha soomaalida ayaa weli ku shirsan magaalada muqdisho iyagoo ka doodaya wakhtiga doorashada dhacaysa qaar ka mid a hogaamiyaasha shirka ka qaybgalaya ayaa v o a la hadlay waxayna xaqiijiyeen doorashada wakhtigii loogu talagalay ay dib markaa u dhici doonto muddo bilo ah balse berito ayaa si rasmiya loo filayaa in madaxdu ay war-saxaafadeed rasmi ay ka soo saaraan arrinkaasi saare cabdi axmed ayaa haddaba khadka telefoonka kula xiriirtay magaalada muqdisho afhayeenka madaxweynaha daa-uud aweys waxaana ay ka wareysatay wararka ugu dambeeyay shirka madasha iyo weliba shirka madaxda urur goboleedka igaad oo lagu qaban doono magaalada muqdisho bisha soo socota shirka madasha hogaamiyayaasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada weli waxa uu si habsamada uga socdaa magaalada muqdisho waxaa ilaa haatan la sameeyey horumar la taaban karo iyadoo la filayo in shirka beri lasoo gabagabeeyey waxyaabaha ugu waaweyn oo looga doodayan sidaad ogtahay waxaa kamid ah arrimaha doorashada oo horumar wanaagsan ilaa haatan laga sameeyey arrimaha laisla soo qaaday waxaa kamid ah arrimaha miisaaniyadda doorashada ku bixi doonta waktiga doorashada ay qabsoomi doonto oo rasmi ahaan loogu dhawaaqi doono arrimaha matalaada aqalka sare ee gobolka banaadir xeer gaar ah oo loo sameeyey matalaada aqalka sare iyo soo xulista xubnaha dowlad baarlamanka caadiga ee beelaha kasoo jeeda somaliland iyo in la derder geliyo deg degna loo soo dhiso maamulka la doonayo in loo sameeyo gobolada shabeellaha dhexe hiiraan waa gartay warar waxaa jira daa-uud oo sheegaya in laga yaabo in dib u dhac uu ku yimaado xilligii doorashada loogu talagalay oo dooda ugu badanee looga hadlaya shirka madasha ay ahayd sidaasi marka maxaad nooga sheegi kartaa
maadaama doorasho la galayo guddi doorashona ay dhisan yihiin way imaan karaan arrimo farsamo laakiin waktigii caadiga ah ee loo qoondeeya doorashada isbedel kuma imaan haddii isbedel u yimaadana waxaa isbedelkaas uimaan doona amaba ku dhawaaqi doona guddiga doorashada iyagu farsamo ahaan waxay u arkaan uun la qaaci doono laakiin ilaahi haatan waxaan kuu sheegi karaa in madashu si harsamada ay u socoto aadna dareemi karto in muddadaasi gaaban horumar intaas leeg lagu sameeyey waxay taasi ku sheegaysaa ma ku muujinaysaa in shirka uu guul kusoo gabagaboobi doono haddaba la yidhaahdo waa gartay waxyaabaha kaleeta ee ku salaysan matalaada dhanka maamulka marka laga eegayo somalilan oo kaleeto maxaa laga yiri ama xeerka matalaada gobolka banaadir haddaad kala qaado dabcan waxaa jiri doona war-saxaafadeed ama warmurtiyad rasmi ah oo shirka kasoo bixi doona kaasoo lagu faahfaahin doono qodobada aan haatan kuu dulmaray haddaba la yidhaahdo waa garta bal dhinaca kale haddaad iyana wax nooga sheegto shir ayaa la filayaa in bisha dambe uu ka dhaco magaalada muqdisho urur goboleedka igad ay isugu imaan doonaan maxaa looga hadlayaa shirkaasi caadiyan shirkaasi waxau noqon doonaa shir madaxeedkii caadiga ahaa ee madaxda wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka igaad ay sanadba meel ku qabtaan marka soomaaliya ayaa doorkan lagu qabanaya dabcanna arrimaha looga hadli doono waxaa kamid ah arrimaha khuseeya dalalka gobolka amaba xubnaha igaadka ah waasaad ogeed in shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada addisababa shir aan caadi ahayn oo madaxda igaad ay kaga hadlayeen xasarada ka aloosa koonfurta suudan marka xilligaas la gaarana hadba wixii markaasi taagan ee muhiimka ah ayaa laga doodi doonaa oo dabcan aysan ka marnaan doonin arrimaha soomaaliya oo doorashooyin sanadkani ka dhacayaan ta marka shirkan urur goboleedka igad amniga iyadoo la eegaya ma waxaa laga yaabaa inuu ka dhaco eeraboodka iyo deegaanka xalane soonka aadka loo ilaaliyo mase ee madaxtooyada iyo magaalada muqdisho dhinaceedaas ayuu ka dhici doonaa haddaad bal noo sheegi karto shirka magaalada muqdisho ayuu ka dhici doonaa sababo amni oo meelka lagu rarana ma jirto sidaad og tahay inaa sanadkii hore waxaa magaalada muqdisho hotel ku yaala bartamaha magaalada muqdisho lagu qabtay shir shir ay lahaayeen golaha wasiirada ee dalalka xubnaha ka igad shir madaxeedkanina kama duwanaan doono shirarkii hore soomaaliya u matagelin jirtay marka waxaa lagu qaban doonaa magaalada muqdisho waa dhab waa shir ka yara cul- culus shirarkii hore loo qaban jiray laakiin muqdisho ayaa lagu qaban doonaa caasimada
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliya daawud aweys wuxuuna la hadlayay waryahayga zaare cabdi axmed dhinaca kalena qaar ka mida bulshada rayidka ayaa welwel ka muujiyey isqaqabsi dhex mara madaxda soomaaliya haddii ay doorashadu dib u dhacdo waqtigii loogu talagalay iyagoo sheegay in sidoo kale ay keeni karto inuu amnigu khalkhal galo maxamed cabdi xasan ayaa shirka madasha iyo dibudhaca doorashada wuxuu ka waraystay cabdulaahi maxamed shirwac oo ah madaxa dalladda ururada bulshada rayidka ee muqdisho maanta waxaan u malaynayaa waxay ahayd lix bisha agosti afar iyo toban beri baa ka hartay waktigii baarlamanka in la baariyo ay ahayd marka taasi ma muuqato marka waxay noqonaysaa in doorashadii ay dib u dhacday su-aasha hadda la isweydiinayaa waxa weeyaan ilaa intee bay dib u dhacaysaa way caddahay inay dib u dhacayso su-aasha kaloo imaanaydaa waxa waaye waktiga madaxdu ay qabsadaan ma ma ilaalin doonaan oo ma sugi doonaan in ay waktigaasi ay kusoo dhamaystiraan hawshii ay sheegeen haddana waxay u baahanaydaa shir kale iyo muxuu ahaa isqaqabsi kaleeto ayay u baahanaydaa laakiin way caddahay in aysan waktigeedii ku qabsoomeynin waan gartay aragtida shacabka oo idinka bulshada rayidkana aad ka mid tihiin ee sida ay wax u socdaan wallaahi annaga horta bulshada rayidka aad baan uga welwelsannahay doorasho xalaal ah oo si cad loo maamulay oo muxuu ahay amniga iyo dadka soo baxaya doorashadu maaragtay ay yihiin kuwo oo la xisaabin karo la arki karo dadka maaragtay intiisa badan qancida inaysan imaanayn baan welwel weyn ka qabnaa waxaan kaloo welwelka weyn ka qabnaa waktiga ay hadda madaxda ku heshiiyaan inaysan hawsha ku qaban doonin markaana waxaa dhalanaya welwel kasii weyn oo ah amnigii muxuu noqonayaa faragelin arrimaha soomaaliya oo guracan armay timaadaa waxyaabahaas oo dhan ayaan ka welwelsannahay waxaanu rajayn lahayn madaxda soomaaliyeed inay aad iyo aada isu xilqaamaan dhibaatada waddanka ka jirta ay tixgeliyaan muxuu ahay dadkooda ay u dhimriyaan dowladnimada soomaaliyeedna ay u hiiliyaan oo ay khilaafaadka iyo waxyaabaha maaragtay hadda lagu yaqiinay ay ka weynaadaan oo ay ka koraan oo ay markaan usoo jeestaan arrinta inay si daacad ah oo howlkarnimona ay ku jirto madax hogaan muxuu ah meel fog higsanaya oo danta soomaaliyeed maaragtay muxuu ah qabanaya inay yimaadaan ayaan ayaan rajayn lahayn laakiin welwelkayagu waa intaas aan kuusoo sheegay in amnigu qalqalgalona waan ka baqaynaa in waktigeedii lagu qaban waayana waan ka baqaynaa oo aanu noqono jugjug meesha ada joog faragelinta ajnabiga ayaad hadda hadda iyo ka horba sheegtay arrintaas sida ay micnaha idinkaa dhulkii joogee ay maaragtay wax la taaban karo u tahay bal haddaad wax iiga sheegtid horta faragelinta way way way way sahlan tahay waayo waddanka hadda ciidamo ajnabi ayaa jooga dowladaha gobolka ayaa ciidamada keenay adduunyada dhaqaalaha lehina ama hore u martana way biilaan oo iyaga kharashka bixiyaan marka dhinaca amniga waxa weeyaan iyagoo ku xiran yahay intiisa badan dhinaca dhaqaalaha ee doorashadan lagu gelayo ama amnigu ku shaqaynayana iyaga inteeda badan ku xiran taha marka nin dee dhaqaalihiina kuu haya amnigiina kuu haya waxa uu ku yidhaahdo in la diidaahi way way adag tahay baan u malaynaya oo dhinacaa horta way ka fudud tahay waxay u eg tahay marka inay tahay waktigii quwadaha dibaddu ay muxuu ah faragelin lahaayeen oo iyagu ay yeerin lahaayeen ay dhihi lahaayeen sidaan iyo sidaan iyo sidaan baa lagu lagu maamulaya hawsha marka sidaas haddaad raadkii hore ee taariikhda taariikhda dhow ee dowladnimada soomaaliyeed haddaad fiirido waxaad arkaydaa in mar walbaba faragelintu ay noqonayday midda iyadu wax kala furdaanaysa laakiin si kale haddii loo dhigo in xilligii loogu talagalay ay wax ku fuli waayaan cid baa wax dhabqinaysa miyaan lagu doodi karin oo soomaalida ka baxsan ha laba dhinacba waa laga fiirin karaa sandeerow mid waxa waaye horta mas-uuliyadda doorashadan in la qabto waxay ahayd mas-uuliyad saaran madaxda dowladda federaalka soomaaliyeed haddii marka ay iyagu mxuah laga faromaroojiyana weli hadda ka hor dadka umay sheegin laakiin xilkaa iyagaa lahaa haddii marka iyagu gafeen ayagu ay qaban waayeen waajibaadkii loo xil saaray marka in cid waliba ay soo faragelidana haddana way ogolaadeen oo shir kasta oo la qabanayay beesha caalamka ayaa fadhiday iyadaa wax kala furdaaminayday iyadaa maaragtay security consulka ama golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexeyday ayaa laga soo ansixinayay laga soo maaragtay amrayay marka faragelintaasi waxa weeyaan waxaa la dhihi karayaa de adduunyaduna dabcan hadda waa waxa weeyaan waa waa edeg yaroo isku isku wada xiran oo maaragtay faragelin badani way way fududaanaysaa maadaama dhaqaalihii iyo amnigiiba lagu hayo marka laakiin marka gurigaaga lagula maamulayo cidda eedda lihi waxay noqonayda adiga waayo waxaad ogolaatay dadka dibadda ka imaanaya adduunyaduna saameyn badan bay dawladdan ku leedahay waad la socotaa toddoba wadan safaaradahooda ayaa beesha caalamka maaragta u hadla xataa tii jamciyadda qurumaha ka dhexeyday ay ahayd inay hogaamido waa lala haystaa oo dawladahaas kaleeto ee lixda safaaradahooda ayaa ay soomaaliya qaabilsan ayaa la qabsaday oo markaa xataa ninkii jamciyadda qurumaha ka dhexeyda matalayay keligiis waxba ma goyn karo
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed shirwac madaxa daladda ururada bulshada ee magaalada muqdisho wuxuu u waramayey waryahayaga maxamed cabdi sandheere
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaanaysa magaalada washington markana dhegeystayaal waxaa lasoo gaaray xilligii hadaayo kala dhegeysan jirteen barnaamijka martida microfoonka waxaana magaalada london ka soo diyaariyey waryahaga ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadlayno dhibaatooyinka ka dhasha xanuunada dhinaca maskaxda ah iyadoo guud ahaanna marka la eego dalkan britain ay ku soo badanayaan dhallinyaro soomaaliyeed oo qaba xanuunada dhimirka kuwaas oo dhibaatooyin u geysanaya bulshada inteeda kale toddobaadkanna waxaa barnaamijka marti igu ah doctor cabdilaahi fiidow oo ah la taliye dhinaca xanuunada dhimirka ah kana howlgala waaxda caafimaadka dalkan britain ee enegesta kusoo dhowo barnaamijka fiidow waa mahadsantahay radaan waa mahadsantahay haddaan ka hadalno cudurada maskaxda ah waxaad moodaa in de guud ahaan dalkan britain ay ka jiraan laakiin dhinaca soomaalida markaan eegno qiimeynta aad samayseen maxay tahay maadaama arrimaha caafimaadka aad kala shaqayso waaxda dhinaca caafimaadka ee dalkan britain sida guud waxa weeye cudurada maskaxda ee dhimirka galo waa cuduro fara badan oo ilaa gaaraya laba boqol iyo konton haddana waxaa jira cuduro yaryar iyo cudurada waaweyn oo waalida ay soomaalida u taqaano fara badan waa garta soomaalida joogta dhulka ingiriiska waxa weeye cuduraday qabtay kama kama gedisla cudurada dadka kale ay qabaan adduunka sababta kaliya soomaalida haysato waa saddex walxaad nidaamka dhulka ingiriiska oo caafimaad ku dhisan yahay waxaa loo maraa meel kasta markaad degan tahay waa la isku qorto dakhtarka xaafadaas aada degan tahay oo loo yaqaano g p waa general practition marka waa erida loo moodo specialistka intaad aadayso waa garta marka dadka degan dhulka ingiriiska noocu rabaa ahaado waa inuu horta ku qoran yahay daktar oo oo marsiiyo iridaha loo maro caafimaadka n h s marka soomaalida dhibka haysto waxa weeye waxa weeye saddex nooc weeye dhibka haysto oo hore loo gartay horta tan ugu horeysa waxa weeye waxaaba jiro inayna isku qorin dakhtarka horo oo marka ay yihiin dad dhulkana degan dhalashadana haysta haddana aan ku qorayn n h s waa garta marka haddaanay n h s ku qorayn caafimaadkaaga emergency-ga maahe specialistka ma arki kartid maxaa yeele ma jirtid maba jirtidba horta taa waa mid sababtan isku qorayn waxa weye soomaalida cabsiday ka qabtaa in daktarka wax wareysanayo ay moodaan inuu waxyaalo badan ay qarsanayaan inuu ogaan doono wixii markas way is afgala laayihiin luqadina waa waa lagu liitaa dhinaca tacliinta waad garanaysaa kuwa isku qoranna dhibka haysta waxa weeye horta cudurka markuu bilowda kama gaarsiiyaan dakhtarka gurigay ku heenayaan sanada hore sanada dambe markuu kor u kaco oo bislaada ayay la ordaan marka taas waxaa moodaa in laga raagay marka cudurka waxa weeye cudurada waa la daaweeyaa si fiican baa looga daaweeyaa cudurada dhimirka ama dadka waalida loo yaqaano dadka ma laayaan only one tobankiiba boqolkiiba mid clear ayaa marka isagoon afyoobeyn dembi galo marka soomaalida aad arkayso hadda waxaan haynaa ilaa tobankii sanoo dambo ilaa laba iyo toban soomaaliya cudurka dhimarka qabta oo dembi galay dad dilay amba ku tumay dad dileen oo hadda ku xayiran cusbaalaadka oo brisonka laakiin waxaa ka badan inta kaloo cuduradana qabto laakiin aan waxba dhibna geysan haddii aan usoo noqonno dabcan waxyaabaha sababta u ah in dhallinyarada soomaaliyeed ee xanuunada dhimirka qaba maxaa keenay kula tahay maxaa ku keeni kara dhallinyarada soomaalida dhibaatada sababta waa badan tahay horta cudurada waaweyn cudurada waaweyn horta waa laysku dhalaa xoogaa yar ilaa afartan boqolkiiba waa laysku dhalaa marka hadday laga helo cudurada waaweyn hadda labada wiil aad aad aada garanayso oo dimiga gale beryihii dhowaa waxaa jirto maaragtay amba ahalkooda in meel fog qod kalena ay qabto horta taa waa mid haddana cudurka adoo haddana jiinka uu ku jiro haddana waxa dhibyaalo badan baa soomaalida jirto taa ah shaqo la-aan iyagoo segregation lagu sameeyey tacliin la-aan iyagoo gooto geeta ku abuuran dhaqaalahooda oo liito fikir iyo dhib badan dhulka ka haysto kuwa aan xataa qaanuunka lena amba aan shaqeyn qaadka iyo daroogada iyo qamrada iyo kuwaasna ka hadli mayno iyaguna way keenaan marka sababtani waa badan tahay laakiin cudurada waaweyn xoogaa yar waa laysku dhalaa waayahay marka la eego dabcan sida aad tilmaantay dadka soomaalida waxaa laga yaabaa inay xanuunada qaarkood ama qof maskaxda looga jiro ay u arkaan qof iska caadi ah oo guryaha ay ku haystaan oo kale waalidiinkamarka see looga hortegi karaa arrimahan ay kula tahay oo qofka markuu u baahan yahay caafimaad iyo gargaar in loo fidiyo loogu gudbin karaa dhakhaatiirta waxaanu samaynay warshado badan ee dadka soomaalida aan ay kasoo qayb galaan tobankii sano dambaan wadnay mushkilada weyn waxa weeye radwaan in in soomaalida sideedaba inay ceeb u haystaan cudurka dhimirka in la ogaado ba mid yar baan kaa tilmaamayaa horta tobankiiba mid u baahan keliya ayaa maro specialistka sagaalka dambana guryaha lagu hayaa taa waan sameynay study baan sameynaa fara badan soomaalida swedena waa laga sameeyey maraykan waa laga sameeyey ingiriiskana waa laga sameeyey tan kale waxaa weeye xataa markuu galoo la daaweeyo kasoo qaba wiilka hore oo underground ku dilay oo la daaweeyo markuu ladnaado daktarka ku naqan maayo markuu guriga tago wuxuu leehay alxamdulilah waa lagu keenay amba soomaaliya ku geeninaa aad ku daaweydo laakiin xagga hanugu naqan cidna hala hadlin marka hooyo way qarinaysaa dariska waa laga qarinayaa daktarkii dambena loo tegi maayo lagu naqan maayo marka cudurka wuu soo naqanayaa marka dhibaatooyinka waa iska badan tahay laakiin wacdiga hore waxaa weeye hooyo amba aaba waxay hor joogo la degan waa inay gartaan wiilkan ama gabara inay qalloocan tahay maxaa looga baahan yahay kula tahay xafiisyada ay maaragtay dadka soomaalidu ka howlgalaan ee magaalada tan london ku yaalla ee communitieska loo yaqaano wacyigelin intee leeg ayaa looga baahan yahay in arrimahan ay maaragtay u fidiyaan dadka soomaalida iyo waalidiinta waxa weeye le waxaanu leenahay television station communitigan waa yar yahay laakiin ma tagaan wa communitiga markaan anagu waxaan tagnaa laba xaafado waaweyn ee soomaalida degan tahay oo ah haro iyo iyo brand haddana dadka markay noo yimaadaan annagoo lacag la-aan ku baarayno oo oo ka dhaadhacsiinayno anagu aan kamid ahay iyo group kale haddana waxa weeye waxaa ku imaanaya amba qofta imaan mayso waxaa imaanaya amba ahalkooda wax saas marka anaga gaarsiinayna baa lagu leeyahay macana waxay ula jeedaan yaan lagu arkin yaan magacaaga la ogaan xataa anigoo soomaali ahaana gooni bay iila hadlayaan laakiin markaan iraa takhtarkan kuu geenaynaa specialistka meeshaad degan tahay wuxuu kale naga daa adaa afkeena garanaye adiga waxna sii warsa hadde wax layskuma siiyo waxay meeshaad degan tahay ayaa unbaa xaq u leedahay in danaa daawo ka qaadato marka waxaan hayst horta in annagoo aan faafino wargelis aan ka qabna cudurka dhimarka soomaalida waa inay garato horta cudurka dhimarka laysma qaadsiiyo dadka cudurka dhimarka qabo dadka ma laayaan tan kale waxaa weeye horaa looguma dhinto marka waxa weeye takhtarkaaga waa takhtar dhaartay oo oo sirtaada celinayo waa inaad takhtarkaaga jiidaga aadan ka baqin waa inaad u tagto sirta waa la qariyaa waa xaq waayahay protection marka soomaalida taa horta waa inaad garato hadda wiilka marka wiilka dilay maanta shan telefonaan helay war wax nala qabo too late qaanuunkuu marayaa qaanuunkuu marayaa kii ka horreeyana takhtar isagoo ballan leh ayaan loo geyn haddii aan eegno marka dabcan dhacdadii ugu dambeysay ee saddexdii bishan dhacday iyo tii kale ee december sanadkii hore dhacay labadaba waxaad moodaa in ay geysteen dhalinyaro soomaaliyeed oo xanuunka dhimirka qaba ma isleedahay mararka qaarkood waxaa loo baahan yahay in qofka soomaaliga ah haddii xanuunada noocan oo kalea ay ku dhacaan si uusan bulshada dhaawac ugu geysan in waalidiintu ay la xiriiraan bilayska oo ay u sheegaan inay khatar ka filan karaan ilmahooda waa ka wa waa runta kuwana way sameeyaan laakiin waxaad moodaa wiilasha waaweyn wiilkaas oo kale iyo kan kale in hooya aabba ay ka farabaxsadeen ay la soco karin horta kii horreeya oo sanadkii dhowaa ballan bayba lahaayeen g d ga markuu u tegay baan la mootin marka taa waxaad moodaa xaqdarre in laga galay waa kii sanadkii dhawaay wiilkaayaan weli qabaarkiisa ma hayna iminkaan raadinayna la laakiin waxaad moodaa inaanu ku qoreyn inaan hore sagaal iyo toban san kaliyu jiraa weli qabaar ma hayno laakiin waxaad moodaa inaan hora hore loo daaweyn haddii la daaweynay inuu ka farabaxsaday waxaad ii sheegtay inaad qabataan seminaaro oo dadka soomaaliyeed aad ku wacyigelisaan ma la garan karaa tirada dhalinyarada soomaalida ee ku nool guud ahaan britain oo kale ee xanuunada dhimirka qaba inta ay gaarsiisan yihiin adiga iska approximation waay xaafadaha u weyn waa haro iyo brent iyo tower hamlet haro adigu waxaad kasoo qabataa sideed kun baa degan haro adigu waxaad kasoo qabataa baad around ten percent brentna ka badan xoogaa waxaa degan ilaa wax dhaafo toban kun iyo shan iyo toban kun u dhow wixii waa iska qarsoon yihiin center ma lihin intaabaan u dagaalaynaa isugu nimaado naadi aan isugu nimaado cudurka waxaa weeye kan cusbaalka gala unbaa tirada laga qaadaa kuwa guryaha ku jira weli ma ogin si fiican marka waxa weeye kan cusbaalada galaan aan naqanaya index xisaabta ilaa guryaha loogu tegi maayo lama garaaci karo dhowrma yaa buko ma garatay g p ga registrna waa waa confidential ma gaari kartid marka cusbaaladii baan ka hadlayna kuwa noo yimid oo hore loo daaweeyey marka waxaad moodaa waxyaabaha gaar ahaan seminaarkiina aad maaragtay ku bartaan dadka soomaalida maxaa ka mid ah waxaan diyaarinay soomaalida iyagu inay saacidaan waayo waxaa lagu heshiiyey n h s inay soomaalida iyadu isaacido organization n h s soomaalida tegi maayaan marka waxaan ku tashanay aan helnay haro iyo brent in soomaalida dhibka haysto qof soomaaliya u tagaan ay la hadlaan marka waxaan diyaargelinay gabdho islaamad iyaguna dumarka gooni ugu tagaan iyo waxaan diyaarinay organization kale oo oo oo ragga annaga noogu yimaado marka labada asbuucna waxaan ku dhignaa brent iyo haro two hours oo leh nooc kasta uga hadlayno oo cudurka dhimarka iyo sida loo daaweeyo iyo sida looga hortago hortegidda baana haysato iyo dadkan qarsoona in lasoo baxsho marka way dhaantaa anaga markaan bilownay haro hadda haro toban sano socdaa aniga lixdii sano dambe waan ka qayb galay sida consultant aad iyo aad waxaan waxaan soo saarnay ilaa sodomeeye oo oon barnay sida looga hortago sida loo baaro tower tower hamlet waa shaqeynayaan laakiin waxa weeye annaga aan lahayn unified bristol baan leenahay waxaan leenahay birmingham group iyaguna saa u shaqeeya marka annaga isu imaadkeena keliya ayaana haysto saad ogtahay dhulkeena soomaaliya baris study oo yaa cudurro qaba ma jiraan waan ogtahay taa horey u baabaaday dhulka ingiriiska study fiican la ayaa la sameeyey oo ilaa sanba laba kun oo qofood camal guryo la gelay oo oo afar sano ka hor aan soo ogaana cudurrada cudurrada waa fara badan yihiin kan yaryar oo depressionka layraa amba walwalka amba maaragtay kuwa ay soomaalida u taqaana wadaado iyo waxa waa jiraan laakiin cudurrada waa weyn oo schizophrenia iyo bipolar iyo waxaas jiro oo oo kuwaan waa kuwa eegana isdilaya dadkana laynayo cudurrada waaweyn ayaana kashafay annaga soomaali ahaan in wiil yar oon la daaweyn suuqa iska galay laga yaabana inuu xataa darooga isagaa daroogaa cudurka u culuseynayaa oo soo dedejinayaa marka canug yaroo shaki qabo isla hadlayay haddana darooga qaata dhag bay ku dhaca isla markii bay ku dhacaysa role model male gurigayaa ebera guryahaan ka baaba'san nahay
waayahay ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd waxaan ku talin lahay horta cudurka kahortegidiisaa noo wanaagsan talada waxaa weeye ahalku inay kawarqabaan ilmaha specially wiilasha lix iyo toban sano todobiyo toban sano ayuu ku bilowdaa cudurka cudurka ilmaha kaalmayna cudurka waaweyn baan ka hadlaynaa oo oo adalka dadka waaweyn marka lix iyo toban toban sano uu ku bilowdaa xooggiisa weyn waa shan iyo labaatan xooggiisa weyn marka todobadaas sano canuga markuu baaluqo lix iyo toban sano jir waa markay isbedelayaan ay isku buuqayaan aabbay hooya inay kawar hayaan wey isla marka takhtarka loo ordo way hadlaan wuxuu ku leeya ma hurdo wuxuu ku leeya waa islalayaa wuxuu ku leeya cadaawaan qabaa dib baa ibaaraya ma garan waxaa kaloo jiro oon hadda waktiaana u haysana waxa weeye dhalinyara soomaalida xoogaa buko waa vulnerable markay telefishon arkaan iyo program waxaa laga yaabaa xoogaa yare inay maskaxdooda isbedesho aad iyo aad baa umahadsan tahay adaa mudan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka waxaana barnaamijka marti ku ahaa doctor cabdilaahi fiidow oo la taliyo ah dhinaca xanuunada dhimirka kana howlgala waaxda caafimaadka ee enajesta inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
aad buu umahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka haatanna kusoo dhowaada caweyska washington iyo caasha ibraahim aadan
barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa mid ka mid ah labada gabdhood ee uu dhalay madaxweyne barack obama oo shaqo tagtay haba shaqo tagtee talow shaqadaasi waa mid noocee ah inta madaxiinna ku soo dhacday oo dhan waxaa laga yaabaa inaanay toona ahayn goordhow ayaad maqli doontaan waxaan kaloo idiin hayaa dhegaysta muddo dheer ku xirnayd barnaamijkan caweyska washington oo caawa la wadaagaysa maanse jacayl oo dhaba afkan ereyga diriirta iyo dacarta aan odhan sida malabka dooxaan waa kan samaduduucshee alla kugu dakrinayaa diinta waad u diran tahay waalidkaana kuma duro deg deg kuma astaan lihid anna ima dagaashide ducaqaba yar baa tahay sidoo kale qaybtii fannaanka iyo sugaanta kama tegin barnaamijka dhulkayaga ammaankiisa nimu'eedo ka ilaali allahayow dhulkayaga abuurkiisa ininqaadha ka ilaali islaam soocan baanahay ebo allahayow adiguna na taageer ilaahu waa fannaanka faarax siidow faarax oan caawa ah qayb labaad uguna dambaysa idinkaga hayo waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabay laki aadan yuusuf oo muddo dheer ku taxnayd barnaamijkan caweyska washington ayaa ugu dambayn jeclaysatay inay barnaamijka wax ku darsato waxa ay laki oo joogta magaalada burco caawa nala wadaagaysaa maanso magaceeda la yidhaahdo dabayl caashaq laki ayaan marka hore weydiiyey maansadan iyo halka ay salka ku hayso asalaamu calaykum horta caasho iyo idaacadaba aad baan salaamayaa maansadan dabayl caashaq waxaan sameeyey wakti kamida waktiyadii waxa la yidhi horta suugaanta madna waxa weeyaan hawli keenta midna waa hida keenta midna waxa weeyaan hiba keenta hawli keenta dagay ku jirtaa taasi waa gartay maansadaas waa jacaydaba aniga igu dhacay aan suga ka sameeyey isla maansadaas dhexdeeda ayaad ka arki doontaa marxaladaha jacaylka oo inteeda hore maansada waxa weeyaan macnaha qofkii oon jecelayo hortaagan bay ka hadlaysaa ta labaad oon weliba jacaylka wada wadno taas qaybta dhexe waxay ka hadlaysaa qofkii oo macnaha aan leeyahay ma dhici kartaa inaysan jirinba inaanan jeclayn oon anigu lafteeda uniska kaa jecelahay ta kale waxa weeya waxa ku jira oo kale inaan macnaha marxaladihii ila soo gudboonaaday sidii maogtay jaarka dadka adduunka o dhan ay u ogaadeen iyo wixii maogtay igaga soo noqday bulshada maansada dhexdeeda ayaa sharixi doonta erayada ayaa ku jirtaa feelingkayga iyo hadalkayga iyo macnaha dareenkayga oo aan kusoo gudbiye aad baad umahadsan tahay laki dhegeystayaashana waan la wadaagi doonaa tixdaasi dabayl caashaq aad baad umahadsan tahay idan alle adiga mudan walaalqaaliya niyaddaa ku doonto qalbigaa ku doorto naftaa kugu dawowdee alla daacadsanida dadaan kuu dul badanoo dadka kaala baxayo kuma diidi karayee horta kuu dirniya qoortaadan deeqow aada usii durkaysee cirka daca la gaadhaa horta daawashada iyo quruxdaba ku dawna indhahaagan deeqow markay sida dareen kale kuu daawanayaan dadku wada mabsuudaan horta daymo wacana lugahaagan aan dalab iyo dabic lahayne digtoonowda qaataa daayin mahadi weeye horta anigu doorsaday afkan ereyga diriirtaa iyo dacarta aan odhan sida malabka doocaan waa kan samaduduucshee alla kugu dakrinayaa diinta waad u diran tahay waalidkaana kuma duro deg deg kuma astaan lihid anna ima dagaashide ducaqaba yar baa tahay dharaartan dushaa sare daymadaada wiil yahow diirkaaga halaacsaday sow dabayl jacayliyo albaab diiran maangelin dabadeedna sowtay darandoori duulaan caashaqan idugashaday qareennada u doodaa saxeex ila dul joogeen sowtay daliil iyo caddayn igala daaleen sowtaan dubaaq iyo daalaa dhacan galay duhur iyo habeen iyo wakti daayinkeennaba aragaaga deeqow allada alla daymaduusuun yaa daqiiqad keenoo dib u celiya maan odhan dabadeedna deeqow deriskii agtaydiyo dadkii igu ag xeeraa dariiqaba haddaan maro xanta ima dugaashaan hadalladay daldalayaan duulduulka ii yimi aan yaro dul joogsado tii waatan dacatee haraggeeda dugul iyo bustadeedan la saaree malaa cudur dilaayo dadka ay ka qarisiyo waxa helay dibaabado keligeed ku degamee dadow yaan la aadhiman ayay igu duqeeyeen ayay igu duqeeyaan ana diifta igu taal kuma diido doodoo ma awoodo digashada inaan erey ku doono dadka uma jawaabee afkaan dadab ku xeeraa carabkaan dul saaraa ilkahayga deeqow aan su-aalo dooro idilaayo deeqow dusha kaaga tuuro damiirkayga amar iyo darbad kulul ku jiide waa tan lay duqeeyee dabiib layla waayee dadku igu mashquulee sidan aniga lay dilay adna mau dul taallaa darmadiyo sariirtoo ma qabtaa dubaaqada mise waa dushaydiyo degelkayga keliyo anuun baadirdaranoo durba laygu kaafalay habeenkoo dadkii gamay intaa dibadda aado daaradda iyo deyrkii aad ka gudubto degelkaba ducahaa ma eegtaa dabadeed ma weyda muuqayga deeqow mise waa dushaydiyo degelkayga keliyo anuun baadirdaranoo durba laygu kaafalay adigoon dahaal iyo cadho iyo duqayn qabin marmar dumarka qaarkood adigoon danaynayn kolba maydul dhigataa waayadii damiirkiyo qalbigu ma ku doodan mise waa dushaydiyo degelkayga keliyo anuun baadirdaranow durba laygu kaafalay oo mateedka deeqow ma ka diiday guudko ma ka diiday guudko dooni maayo maa tidhi hurdadana dad jaan iyo duul aanad garanayn intay kugu durduriyeen waatana hasiidiin miyay kugula doodeen mise waa dushaydiyo degelkayga keliyo anuun baadirdaranoo durba laygu kaafalay malaa malaa dakharadaas iyo dar ka darani kuma helin malaa doobirahan iyo dabeel caasha kuma ridin malaa roob dushaad iyo diirkaaga qura hela dadkuna aanu kula qabin kuma daashan deeqow waxba yaanan durino waxba yaan duryaminoo dadka hadal ku daaline aan dooda soo xidho alla daayinkay uun aan dul saarta taladoo rajo khayr leh rajo khayr leh aan diro
waa tahay barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad weli la socotaan sheekooyinka xiisaha leh aan toddobaadkan idiin haya waxaa ka mid ah ina obaama shaqo tagtay haddaa shaqo tagtee dad badan waxaa laga yaaba inay isweydiiyaan oo gabar uu madaxweyne dhalayna ma inay shaqaysay u baahan tahay oo welibana halkay ka shaqaysaa xiise gaarsi leh aad iyo aad aad iyo aad sheekada ismaaciil odaa isha ku sii hayay ina obaama xaggee u shaqo tagtay maxayse u shaqo tagtay horta maxay u shaqo tagteen ku horeynaa mise xaggee u shaqo tagtay maxay u shaqo tagtay waxay u shaqo tagtay caashay ina obama waxay ku nooshahay aqalka cad ee dalkan maraykanka looga arrimiyo goob ilaalo iyo adeeg nooc weliba ay ka jiraan marka ina obama horta waxay ku nooshahay aqalkii caddaaya dalkan maraykanka oo adeega iyo waxay u baahatoba lala hereer taagan yahay oo ay weliba ku dhex kortay oo ku dhex kortay haye marka xilligan waxaa la barayaa sidii ay bal dad kale iyadu ugu shaqayn lahayd sababtoo ah een, ilmuhu dee ree- waddamada reer galbeedka waxaa la baraa marka uu sideed toban jir wixii ka dambeeya nolosha keligii inuu isag maamusho calaashaan waa khibrad kaa maqan baa la leeyahay ee- Khibrad kaa ee maqan.
nolosha soo dhadhami siday u egtahay sida Marka- loo nool yahay marka haatan ina obama haatan hotel yar oo seafoodka ama cuntooyinka badda lagu iibiye kala duwan ayay halka kaashiyeerka ee lacagta hadba qofku markuu cuntada dalbado marka hore waxaad imanaysaa dee dhaqanka waddamadan reer galbeedka oo soo istaagaysaa cuntaad dalbanaysaa cuntada markaad dalbato credit cardkaagiiba dabeedna dhiibaysaa halkaasaad dabeedna lacagta ku bixinaysaa wixii aad Hadda- cuntay haddaad kaash ku bixinaysidna kaashki waa gartay marka waa maqal hayii af soomaaliga waa gartay marka halkaasay maqal haye oo kale sida su- sawirada ka muuqata lacagtii bay kala rogaysaa baaqigii bay celinaysaa halkan saxiix rasiidkii bay soo jaraysaa siidkan soo jar hebel sidan hebel sidan hebel sidan waa gartay marka halkaasay iminka shaqaysaa waaw waa gartay ismaaciilow kolleyba een, haddii aad dalkanoo kale d- caalamkao dhan way ka jirtaa laakiin markaan si gaara maraykanka oo kale usoo qaadanno in qof mas-uula caruurtiisa iyo isagaba ay shaqo tagaan mid sahlan ma aha tusaaloo kale hadda ina obama gabar caadiyo maraykana ma aha waa hanti maraykan haddaan si kale u dhigo haye marka inay shaqo tagto maxaa ku baxaya dee waxa caashay dee waa kolba dhinacna dee waxaa la doonayaa inantii nolosha inay barato dhinacna waxaa la doonayaa in la ilaaliyo marka iyada waxaa la socda oo ilaalinaya ammaankeeda lix askari oo kuwa sida gaarka madaxweyneyaasha ugu tababara oo ilaalintooda kuwa madaxda loogu talagalay ah waa gartay marka lixdaa askari baa iyada inantiina waxaa loo ogolaanayaa inaanay dareemin diiqad iyo ay dee si furan u shaqaysan karto haddana ammaankeediina la ilaaliyo ammaankeedana lixdaa askari ayaa u tababaran inay ilaaliyaan waa garta waxaa laga yaabaa dad badan caweyskan dhegaysanay inay aad u yaaban yihiin anigaas barnaamijka ku jiran ismaaciil waan yaabana waxaan ka Haye.
yaabanahay haddii gabadhii ay shaqo tagtay Hmm.
waa garan karnaa qof ah, maqal haye inta uu ku shaqayn karo lix ilaalo ah oo kuwa madaxda inay ilaaliyaan loo tababarayna inta ku bixi karto waan garan karnaa marka ma shaqaa la tegay mise wax kalaa la aaday horta laba mid baan doonayaa een, tan aad iminkii weydiisay waan usoo noqonayaa laakiin tan horta askartaan u tago askartan maraykanka ee ilaalisa madaxda inta badan waxaa loo tababaraa ammaanka madaxda iyagoo ilaalinaya haddana madaxda inay u ogolaadaan inay u dhaqmaan sii qof caadiya dadku ma dareemaan madaxdii laftigooduna isma dareemayso in la ilaalinayo askar qo- qori weyn taaganoo xaggan u le xaggan ma jirto laakiin deegaan ahaan bay u ilaalinayaan marka qofkii si caadiya isaga dhaqmaya isagu isma oga in la ilaalinayo sirtiisi iyo arrimihiisa gaarkaana waa isagay u Haw- gaar yihiin hawlihiisii oo dhan dushaasaa lagala socdaa waa garta marka inantani sidii qof caadiyo soo shaqo tegay uniformkii meeshay soo xidhatay sidii qof caadiyo soo shaqaalahay la mid tahay waa garta marka laakiin deegaan ahaan baa loo ilaalinaya iyada waxaanay kala helayaan iyo hawsha ku baxaysaa iyada waxa loo soo saaray ama ay hobbigeeda usoo baxday waxa weeye in ay barato bal dadka kale in loo adeego oo loo shaqeeyo awal iyadun baa loo shaqayn jiray marka haatan iyadiba adeeg bixinaysa oo dadkii raalli gelinaysa oo raalli ah oo excuse me ku leh sidee kuu caawin karaa sidee baan ku caawin karaa maxaa kaa dhiman adeega si wanaagsan ma lagu qabtay marka iyadiiba adeegii bixinaysa marka weli ma dhacday in dad ay u adeegaysay ay u gartaan inay tahay ina obaamo qoftan u shaqaynaysaa ee maqalkay fadhida tusaale ahaan mid ka mid a wargeysyadoo kale ayaa wuxuu leeyahay markii ugu horreysay ee aan ogaanay inay inantan halkaa ka shaqayso ayaa waxay arkeen askarta la socota askartii bay garteen inay tahay kuwii sida gaarka ahaa u tababaraa ee secret service maraykanka laga yidhaahda ee madaxda loogu talagalay way sii barbaareen markaasun marka bay tiri fiishi halkaa waxba ku jira waa gartay markaasi halkaasi iyagu sheekada ka soo raaceen qolada qolo ka mid a wargeysyada mid ka mid oo wararka qorayay waa gartay marka marka- wuxuu yidhi markaasaan u kurgallo markaasaan ogaanay inay inantii madaxweynuhu ay meesha ka goobta.
shaqaynayso ay adeeg ka bixinayso ismaaciilow een, qoladaa shaqaalaysiisay malaha goobtaasi ganacsiga hadda suuqeeda waa xaami ilan inta rabto inay ina obaamo oo adeegaysa ay arkaan oo u shaqaynaysa arkaan iyo inta wax iibsanaysaa waa aad bay u kala badan yihiin marka waaba suuqgeyn kale soo ma goobta laftigeeda meel nasasho laysaga yar tago ah sidoo kale goobta waxaa iskaleeninaya madaxweynaha baa la sheegay siday wargeysyada qaarkood qoreen ay asxaab ahaayeen oo ay isgaranayaan madaxweynaha ayaa makhaayadda laftigeeda iskale marka goobtan laftigeeda oo goob nasasho laysaga tago dee baddi badda cagaha geli
qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa waraysiga fanaanka faarax siidow faarax oo intiinii la socotay barnaamijkan aad toddobaadkii hore qayb ka maqasheen caawana waxaan idiin hayaa qayb labaad uguna dambaysa oo ka mid ah waraysigaasi waxaa fanaanka magaalada muqdisho ku waraystay wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle yuusuf shiikh jiim shiikh moomin waa taqaanaa umaynaa mase waa maqashay jiikh shiikh moomin adeerkiisa yuusuf shiikhal dhahay ninkaasa intii aniga gacanfadoodahay oo waxaan yani sahma aan leeyahay oo yani asii arkay ayaa wuxuu iisoo iibiyey mandaliino mandaliino ma taqaana mandaliino waxa waaye kitaar oo yar waay inta leedhan ayaa mandaliino la yidhahdaa taasuu ii keenay waxaa siri adiga fankaada inuu socdaan arkaya tanna qaado ku darsuu yiri qaado kii markii aan qabsaday isla markii kabantumoogan ku bartay mandaliinadii kitaar simbilisal tumay kitaarkii simbilisal tumoo ingali hees alifoobu markaasaan bilaabay heestii aan hees alif aan ku bilaabay waxay ahayd oo kow aniga aan alifu waxay ahayd hees oo yani oo yaable dadka dhanka wada qoslinaayeen yani mehaan aniga kumoodaye adnaa idhehwaa kamooda mehaan aniga kamoodaye adnaa idhehwaa kamooda naftaydi baan kadhaadka waaye adaan madoogtiyay iicama heesaan dad dhan ugu qoslay markaa dhawaatee tan anaa iska lahay tiin ku barbartay waayba tii anaa ku barbartay koo ugu horraysi waay waxa ya heestana hees oo oo sax ah maba ahayn oo juusta ay ma ahayn haa
faarax suudow heesaha kuwada ugu caansan waxaa ka mid ah heesta la yidhahdo cumaadi waa hees jacayl waa hees dabcan saamayn bay lahayd waxaana la ii sheegaba in markaad qaada todobaatameyadii si kale dadku u tarjumeen qisada heestan say ahayd heestaas coomaadiya baa la yidhaahdaa coomaadi waxaa lireereedeeda iska leh maxamed aadan aabi oo fortembo general for loo yaqaano fortembo afalkaruko ka mid ahaa asagaa sameeyey laxanka anaa sameeyey anigoo anigoo caruuroo cimrigaygu toban jira oo kayn cagaarliyo geela daashi caymaha oon cuduri ihelinoo caafimaad ku seexdo oo cududhaygii muruqu ii cudoon yihiin ayaa goor caweysana anigoo caraabo ah cilcillowna ay tahay cidlala iga yeeray markaasaan cajabayo kama aanan cararine caadilka iyo uumo iyo bisinkaan cuskaday markii aan cabbaar sugay cirka waxaa ka soo degay coomaadii baasoy oogadu caddaan tahay markaasuu cartamayo ciira isku qariyo waya cardhaqaaq iyiriyo wey i caga jugleeye markaasaa iya cirib annalay dhax cararo ciidan an ubaaqado qoy talla igu caddaate hadal baan u curiyo baaraam waxaan idhi ciyowgiyo daaraan caaraha shaabaylkiyo macasar weerar baa tahay wuxuu yidhi coliya guluf aan cabsanaynan weligii iyo anugu caashiq baan ah wuu yidhi inkastoo aad ii sheegtay in heestan biraheeda lagu dhiibay oo uu lahaa ninkii foorateema haddana adigu wax xoga ma ka haystay ujeedkeeda ma ogey ujeedkeeda waan ogaa yacni waxaanaaba dhahaabi yacni caashiq waa hadlaa caashiqa waa hadlaa si u hadla sadaaqa intii hadlo aa loo jawaabi karaa intii kan u jawaabin usna waa la aasha su-aal kale la weydi karaa markaasaa la sameeyey aad baad mahadsan tahay bal heestan ayaa raba in dhegaystayaasha aan ay la wadaan waa mid ka mid a heesaha saameynta weyn ku leh faarax siduu faarax siduu u sheegay faarax heestaas baa la ciyaarina dhegaystayaasha anigoo caruuro cimrigaygu toban jira oo kayn cagaardhiyo geyladaa jacaymaha on cuduri helino caafimaad ku seexdo oo cududukaygiyo muruqu i cudoon yahay ayaa goor cabaysina cilcilowne ay tahay cid lala iga markaasaan cajabayo kama aanan cararini caadilkii i uumiyo bisinkan cuskaday markii aan cabaar sugay cirka waxaa ka soo degay markii ahan cabaar sugay cirka waxaa ka soo degay xoomaadi baasoo oy ogadu caddaan tahay markaasuu cartamayo ciira isuku qariyo hoyha markaasuu cartamayo ciira isuku qariyo hoyha cardhaqaaq fiiriyo hoy iyo cayga jugle markaasaa taniya cirib annalay dhax cararo ciidan an ubahado hoy talla iigu caddaate hadal bahaan curiyo waxaan idhi ciyoogiyo hadal bahaan curiyo waxaan idhi ciyoogiyo caarahay shabaylkiyo macsar weerar baa tahay wuxuu yidhi caliya guluf cabsanayn waligii oo aan ugu canshaq baanahay waxaan idhi cilmi kuma lihiye carada had ku nooshiyo halkaad cirib ku leediyo bal cidaada ii sheeg wuxuu yidhi
qaybihii dambe waxaan soo gaarnay barnaamijkeena bulshada ku hayda haweyska washington ee v o a heesta la yidhaahdo mirihii jannaad waa mid ka mid a heesaha
mirihii jannaad mirihii jannaad wakti aan sameeyey ma dhow waa dhexdamaydi mirihii jannaad mirihii jannaad mirihii mirihii jannaad misilkooda tegee kaama maarmi lixdan iyo sideedan sameeyey aniga markaa sideed sanaan jiray
faarax siidow aad baad umahadsantaa mar kale heesta la yidhaahdo laba wejile la ii sheegay inay tahay hees wadani ah ah iswadani wala wadiile waa waxaa sameeyey wadani waxaa sameeyey maxamed aadan caafi foratembo ayaa sameeyey ayaa sameeyey coomaada markuu sameeyey kabacdi uu sameeyey marka hees wadani bay ahayd hees wadani ay tahaa wadani kale waa buuxaad meeqa wadanaa ku jirtaa dhulka qodaa hoos u dhaadhaca aynu dhareegnay shale dhoobada anna dhagaxa dhisma weeye kii ka dhuuntoo dhibka diido dhacal kuma lihid ereydeed waxaa sameeyey cabdi yuusuf xasan cabdidhuux oo hadda maariyaha tiyaatarka ah ereydeed asigaa sameeyey laxankan anaa saari haddii uu reerku dhacad dhigo ceelkuna ka dheeryahay adoo afka dhaansho dhoomaha dul saaro dheelmadaha joogte biyahasoo ma dhaxayaan dhabbahasoo ma qaadaan taasi waxay ka dhigan tahay adoo dhidida mooye sahal kuma dhargaysid cabdi yuusuf xasan cabdidhuux loo yaqaano ayaa sameeyey heestaas heesta markaad dhegaysato daba waa hees saameynteeda leh waana tan soomaali weli maanta dhulqooshe laga leeyahay maxaa dareenta heestaan aniga naftigay aadaan u jeclay dadka dadweynahan waa jecliyeen ilaa hadda wasaaradda warfaafinta hadda dhisan markii la dhisaay guryaheeda heestaana lagu dhisay shalle dhoobada anna dhagaxa dhismo weeye kii ka dhuunto dhibka diido dhaxal kuma dhiid saasaan ku dhisay heestaana lagu heestaana lagu dhisay ilaa saddex dhabaq
wasaaradda warfaafinta hadda idingaltaa aad baad umaasantaa faarax siido fankaagu waa bad waa maaragtay maalin iyo maalmo laguma soo koobi karayo heesta la yidhaahdo awooddaydan garanay waxay ahayd dabcan wadani waay wadani waay nacabkayagaan aragnay barararararan is-ilaaliyaan baranay ayaha dhulkaan fahamnay dad is-aaminaa noqonay isku uursan baa noqonay isku aabba'a noqonay allahayow dhulkayaga ammaankiisa nimueedu ka ilaali allahayow dhulkayaga abuurkiisa inin qaadha ka ilaali islaam soocan baan ahay eebbo allahayo adiguna na taageer ilaahu yuusuf aadan allaale ayaa
intaas ayaan ku hakinayaa guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan oo uu igala qayb galay ismaaciil xuseen farjar inta aan mar kale hawada ku kulmayno nabadgelyo islaam soocan baan ahay eebow allahayo adiguna na taageer ilaahu yaan soconay adduunku hadduuna bartay soomaali ammaan ka heshay aqoon loogu soo aadayaa awoodayadaan gaalanay imtixaan haddaan ka baxnay ikhtiyaarka yaan soconay adduunku hadduuna bartay soomaali ammaan ka heshay aqoon loogu soo aadayaa soocan baan ahay eebow allahayo adiguna na taageer ilaahu
waa tahay heestaasi waxaa u dambeysay barnaamijkii xiisa laha caweyska washington oo inoo soo diyaarisay caashe ibraahim aadan caashe cuud halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america qadarka yaree daqiiqada inoo dhiman bal wararkii caalamka qodobadii ugu door karoona maxkamad ku taalla magaalada london ayaa la horkeenay wiil sagaal iyo toban jir oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya kaasoo loo haysto eedo la xiriira inuu mindi ku dila haween ee maraykan ahayd bartamaha magaalada london toddobaadkii hore isagoo dhaawacay shan qof oo kale zakariya bolxan oo haysta dhalashada dalka norway balse soomaali ah ayaa loo haystaa laguna soo eedeeyey inuu dilay haweeneeda lagu magacaabo darlin horton oo lixdan iyo afar jir ahayd sida uu baahiyey telefishinka i t n ee wadanka u k bolxan ayaa sidoo kale loo haystaa eedamo la xiriira iskuday dil oo ilaa shan qof oo kale ah booliis hubaysan ayaa dhaawacay arbacadii doraad ahayd markii uu burxan bilaabay inuu dad ku weeraro fagaaraha russell square ee magaalada london hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa suudaan ee mucaaradka riyaag mashaarna wuxuu sheegay inuu soo dhoweynayo go-aanka ururka goboleedka igaad kaasi oo go-aamiyey in loo soo celiyo jegadiisii madaxweyne ku-xigeenimada koowaad ee suudaanta koonfureed islamarkaana amray in ciidamo ka socda gobolka la geeyo magaalada jubba ee caasimada suudaanta koonfureed afhayeeno hadlay riyaag mashaar oo lagu magacaabo james dak ayaa hadalkaasi sheegay intaasi haddii aan kusoo gebagabeeyo qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaana waxayna qodobadaas u dambeeyeen oo soo gebagabeynayaan idaacaddayadii fiidnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo jamaal axmed cusmaan oo idin leh nabadgelyo
calaylehe jacaylkii jarbuiga ride